iyada oo soomaaliya dhammaadkii sanadkii hore laga qaaday cunaqabatayntii dhinaca hubka ee saarnayd in ka badan soddon sannadood ayaa waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay shirweynaha maaraynta hubka rasaasta iyo walxaha qarxa kaasi oo looga hadlayey sidii loo maarayn lahaa ama loo xakamayn lahaa hubka ku jira gacanta shacabka iyo midka dowladdu ay isticmaasho shirkan oo laba maalmood socday ayaa waxaa ka qayb galay hay-adaha amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya wakiilo ka socday dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka safiirada beesha caalamka ee ku sugan magaalada muqdisho wakiilo ka socday dalalka deriska ah iyo marti sharaf kale waxaana xidhitaankii ka hadlay qaar ka mid a safiirada ka socday dalalka caalamka oo iyagu sheegay muhiimadda ay leedahay in la xakameeyo hubka ku jira gacanta dowladda iyo midka soo geli doona maadaama cunaqabatayntii iminka la qaaday mid ka mid ah xubnaha maamulada dalka ee dhinaca amniga ee ka qayb galay shirkaasi oo ku hadlayey afka dowlad goboleedyada dalka ayaa sheegay waxaan si kooban u dul istaagaa labadii maalinoo lasoo dhaafay shalay iyo maanta gelinka hor halkan aan fadhinay waxaan aada uga shaqaynay oon isla soo aragnay waxyaabihii qabsoomay amase soo kordhay markii la qaaday cunaqabateynta kadib waa shirkii ugu horreeyey oo la qabto cunaqabateynta markii la qaaday kadib oo noocan ah waxaan isla soo aragnay shuruudiina looga baahnaa inaan buuxino waxaan isla aragnay oon si fiican uga doodnay national action plan oo sanadkan soo socda ah oo ay soo bandhigeen musadaq iyo tiimkiisa dowlad goboleedyadana si fiican ay ugala doodeen inbutkoodii ama aragtidoodiina way ku dareen way ku xoojiyeen wixii ay muhiimad u arkayeen dhammaan weliba si wada jir ah ayay ugu xoojiyeen hay-adaha qaybta ka ah brograamkan oo ay ka mid yihiin ay u hadashay hadda hello trusty iyo ayakana waxaan isla aragnay in daldaloolo badan ama isgarabyac badani uu jiray hadda wixii ka horreeyey oo ah dhinaca shaqooyinka ay qabanayaan sababtana waxaan ku sheegnay coordinationka inuu xoogaa yaraa uu liitay waxaan isla garanay in hadda kadib ay raaci doonaan haddii ilaha idmo national action plankas ay ku shaqayn doonaan la taliyaha dhinaca amniga madaxweynaha soomaaliya xuseen macalin oo shirkaasi soo xiray ayaa waxa uu goobta ka sheegay in muhiim ay tahay in la xakameeyo hubka soomaaliya isagoona rajeeyey in la gaari doono mustaqbalka dhow in qofka soomaaliga ihi uu ka maarmo inuu hub isku ilaaliyo
cunaqabataynta sagaashan iyo labadii markii soomaaliya la saarayey waxyaabihii loogu aqoonsaday inay ahayd in ay soomaaliya hubka maarayntiisa ay gacanta hubkii gacanta u galay awooddii aan saxda ahayn ama awoodo kala duwan oo aanan isla ogolayn in ay maaragtay hubka meel ku wada ogaadaan laakiin taas beyond that waxaa jiray yacni hubka in uu ahayd arrin dhaqan ahaan hubka dadka soomaalida ah gaar ahaan dadka reer miyiga ah mar walba gacantooda ku jiray marka arrinta hubka iyo sida loo maaraynayo waa arrin runtii aada uga daadegsan ama uga daqiiqsan dal institutionadiisii iyo capacitydooda keliya la dhisayo waa arrin u baahan in dadka hubka uu gacanta ugu jiro sida ay uga maarmi lahaayeen hubkaasi ay gacanta ku hayaan shaqo ah in la gaarsiiyo inay ka maarmaan baahida ay u qabaan in laga tiro hadday noqon lahayd mid mid walaalkooda ama dariskooda ay uga baqayaan miday tahay criminal ama tuug ay uga baqayaan ama kalsooni la-aan guud oo jirta darteed ay gacanta ugu jirtay marka hawshan ka dowladda federaalka ahaan indhaha aan ku fiirinayna waxay tahay waa howl runtii aada uga baahan in faham badan iyo researches badan laga sameeyo si loo gaaro hadafyadaas ah qofka shacabka oo soomaaliga ah inuusan hub u baahnayn inuu isagu isku ilaaliyo in la gaarsiiyo marka arrintaasna beesha caalamka iyo taageerayaashaba intaba waxaan mar labaad rabnaa inaan xasuusino safar dheer ayay dowladda federaalka ku talagelaysaa oo howlaha maaraynta hubka iyo dhisidda tayooyinka loo baahan yahay dalka u baahan yahay la taliyaha ayaa ugu dambayntii waxa uu sheegay inay jirto baahi xoogan oo ku aadan dhisidda xarumo khaas ah oo dalka oo idil lagu ilaaliyo xakamaynta hubka taasoo uu beesha caalamku ka codsaday inay gacan ka geystaan laba qodob ayaan conclusionkayga kusoo gabagabayn doonaa waa mid arrinta uu deputy s r g-ga uu ka dhawaajiyey oo ahayd in ay baahi xoogan ay jirto oo ah dhisidda xarumo ama storage oo permanent ah safena ah securena ah dalka oo dhanna ah in aan soomaaliya hadda ay baahi xoogan u qabto marka mar kaleeto waxaan adkaynayaa ama aan soo jeedinayaa arrinkaas sidii la isaga kaashan lahaa beesha caalamku ay qayb weyn uga noqon lahaayeen in aan maaragtay ka dhiganno waxyaabaha hortabinta ama priority-ga noo leh qodobkii ugu dambeeya waxaan rabay waa arrin maaragtay aan si gaara dowladda turkiya walaalaha turkiya arrinta ay ka qayb qaateen oo cleaning upka maaragtay storage-ka xalana ku yaalla shalay ku ekayd arrintaasna waxaan rabay inaan uga mahad celiyo maaragtay badqabka xalane iyo degaankiisa si guud dowladda soomaaliya priority ama hortobin xooggan ay u leedahay marka arrimahaasna sidii howlahaas soomaaliya looga caawin lahaa sidii badqabka degaanada storageska maaragtay throughout dalka loo kala badbaadin lahaa in soomaaliya laga caawiyo marka mar labaad waxaan shaqadii xooganeed oon isla soo qabannay badanoo halkan fadhida iyo wejihi aan aqaano ay nagala qabteen labada dhinacba ayaan rabay inaan mar labaad bogaadiyo hawshuuse waa safar dheer safarkaas dheer inaan de isla wada galno oo aad nagu garab istaagtaan sidii aan maaragtay hawshaan si dhammaystiran soomaaliya ula wareegi lahayd kowdii bishii deseembar ee sanadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay koob iyo soddon sano kadib uu ka qaaday cunaqabatayntii dhanka hubka ay saarnayd dalka soomaaliya taasi oo loo arko tallaabo muhiim ah oo wax badan ka bedeli karta ammaanka soomaaliya iyo kan geeska afrika go-aankan dib looga fiirsaday qaadista cunuqabataynta hubka ayaa ku soo beegmay iyadoo ay isbeddelayaan dhaqdhaqaaqa gobolka iyo kan siyaasadda soomaaliya waxaanay dowladda soomaaliya dadaal ugu jirtaa sidii ay u heli lahayd xasilooni iyo dowladnimo inkastoo ay weli jiraan caqabado fara badan oo ay ka mid yihiin khatarta joogtada ah ee kooxaha dowladda ka soo horjeeda oo iyagu maamula qaybo fara badan oo ka mid a dalka kuwa oo haysta hub aad u fara badan sidoo kale waxaa jira hub weli gacanta ugu jira dad shacabihii oo aad u tiro badan iyo ganacsato taasoo maarayn uga baahan dowladda dhexe ee soomaaliya dhanka kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saartay war-saxaafadeed ku aadan dalab culus oo ay u gudbisay qaramada midoobay kaasi oo ay ku dalbatay joojinta shaqada xafiiska qaramada midoobay ee kaalmaynta soomaaliya kaa oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loogu yeero ansom qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in la joogo wakhtigii ay soomaaliya u madax bannaanaan lahayd howlaheedii gaarka ihii wasaaradda arrimaha dibadda ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalk ee soomaaliya ay haatan horumar ballaaran ka samaysay dhismaha dowladnimada gaar ahaan dhinacyada amniga iyo siyaasadda sidaa darteedna ay door bidayso madax bannaanida horumarkeedii mustaqbalka sidoo kale waxay wasaaraddu sheegtay inay habboon tahay in loo gudbo wejiga xiga iyada oo doorkeeda si toosa loo siinayo dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda federaalk ayaa sidoo kale intaa raacisay inay sii wadi doonto dadaaladeedii islamarkaana ay joogtayn doonto arrimaha hortobinta u leh dowladnimada dalka soomaaliya kadib markii aan si qoto dheer u tixgelinay ayaa la yidhi muhiimadda istraatiijiga ahi waxaan jeclaan lahayn inaan muujino in hadda ay habboon tahay in loo gudbo wejiga xiga ee booskayaga ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka waxaan kalsooni ku qabnaa in aan sii wadi doonno dadaaladayada ku aadan joogtaynta nabadda iyo barwaaqada ayaa sidoo kale la raaciyey war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ma jiro ilaa iminka wax jawaaba oo ka timid dhanka qaramada midoobay ee ku aadan dalabkan ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya ee ay ku dalbanayso joojinta shaqada xafiiska qaramada midoobay ee kaalmaynta ee soomaaliya ee ansom arrintan ayaana ku soo aadaysa xilli ay xafiiska ka sii tegayso wakiilkii qaramada midoobay ee soomaaliya katrina lang taasoo muddo sanad ah ka howlgalaysay dalka soomaaliya